waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali shacabka astaraaliya ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay shacab gacan furan waxaana lagu qiyaasaa in dad gaadhaya lixdan milyan oo qof ay ka qayb qaataan ololaha iskaa wax u qabsada ee waddanka lagaga dhaqmo sida ay tusayso cilmi baadhis badan oo laga sameeyey arrimaha ku shaqaynta iskaa wax u qabsiga waxaa la sheegay in boqolkiiba sagaashan iyo lix dadkaasi ay nolol farxad leh ku noolaadaan dhinaca kale iskaa wax u qabsadu waxay kale oo ay wax ka qabataa dadka shaqa raadiska ah kuwaasoo badanaa shaqo ku gaadha else brevy waa gabadh khibrado fiican lahayd markii ay imaanaysay gobolka queensland shan sanno ka hor waxayna ku rajo weynayd in khibradahaasi ay ka caawiyaan inay si deg dega shaqo u hesho khibradahaas waxaa ka mid ahaa iyada oo luqadaha ingiliishka jabaaniiska iyo sidoo kaleetee tagalooga si buuxda u taqaanay sidoo kalena waxay khibrad hal sana ah u lahayd daryeelka dadka waaweyn iyo adeegga macaamiisha balse khibradahaasi oo dhan waxba oomaynan qabanin waxayse ku go'aansatay markii u dambaysay in ay iskaa wax u qabso oogu shaqayso hay-ad maxalli ah ayna ka shaqayso booska adeegga bulshada iyo soo dhoweynta macaamiisha hawshan markii ay ku go'aansatay else asxaabteedu waa ay la yaabeen waxayna u arkeen in aynan wax fiican samaynaynin balse iyadu waxa ay ku adkaysatay in ay shaqadaasi iskaa waxu qabsiga ah ay samayso iyadoo aaminsan in tani ay u noqon karto fursad ay shaqo ku hesho waxayna tidhi anigu waan u sheegay iyaguna way iweydiinayaan dabcan waxay ileeyihiin waxaad qabanaysaa shaqo lacagna laguma siinayo balse aniga shaqada iskaa wax u qabsada ahi waxaan kula kulmi karaa dadka wayna ku arkayaan ayay tidhi dadku waxaana laga yaabaa in ay shaqo ku siiyaan ayay tidhi elsa aniga ahaan inta aan iska fadhin lahaa guriga oo cidna aanan la kulmeen ayay tidhi waxaan ka fadilay in aan bannaanka u soo baxo oo dadka aan arko shaqadanna aan qabto si aan markaasi dadka u dhexgalo elso waxay bilowday shaqadii lacag la'aanta ahayd balse sida ay odorasaysay saddex bilood kadib ayaa la siiyey shaqo taasoo ay ku gaadhay shaqo fuul time ah oo ay soo dhoweynta iyo sidoo kale adeegga macaamiisha iyo maamulkaba ay ka haysay gail keer oo madax u ah hay-adda access community service ayaa sheegtay in boqolkiiba toban dadka shaqaalaha haatan u ah inay markii hore ugu soo shaqayn jireen shaqo iskaa wax u qabsiya waxayna tidhi wakhtigan xaadirka ah waxaan haysannaa afartan iyo saddex qof oo iskaa wax u qabso ku soo shaqeeyey sannaddii ugu dambeeyey kuwaasoo ku heleen shaqo iskaa wax u qabsigii ay qaban jireen daraaddeedna shaqada lagu siiyey iyo khibradihii ay soo heleen taasi marka waa midda wax kuu furaysa balse sidoo kale taasi waa arrin bulsho sida badanna shaqada waxaa keena xidhiidhka weyn arrintu waa yaa taqaanaa iyo xidhiidhka badan ee dadka wax ku siinaya aad la yeelanayso iskaa wax u qabsadu waxay yeelan kartaa noocyo kala duwan oo fara badan badanaana bulshada dalka ustaraaliya waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid a ama goobaha ay ka shaqeeyaan goobaha ciyaaraha iyo goobaha bulshada loogu adeego lagana daryeelo sidoo kaleete goobaha diimaha iyo goobaha lagu daryeelo caruurta iyo dadka waaweyn waxaa la isla qiray in iskaa waxu qabsadu ay tahay arrin muhiim u ah bulshada dhexdeeda si gaara weliba hay-adaha iyo sidoo kale adeegyada aan faa'iidooyinka laga rabin taasina ay tahay in bulshadu ay wax wada yeelato iyada oo wax kharashoo fara badan ayna ka bixin waana dhaqan loo baahan yahay in laga hirgeliyo bulshooyinka dhexdooda
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com cau xariijin soomaali